aanay maqlin alkhulaasa badaa dacwata siran dacwadda hoos ahaan buu ku bilaabay fadacaa wuxuu u baaqay qaraabatahu iyo wa aalahu ehelkiisa ayuu u yeedhay ila tawxiidi tawxiidka wali'tilaafi inay isu soo dumaan inay isu soo dhowaadaan oo ay dadku isku soo xidhmaan warifqi biducafaa cidda liidatee taagta daranna in loo tudhoo loo naxariisto awal muminiin muminiin yaa ugu horreeyey awalu man aamana bihi ciddii ugu horraysay min annisaa'i dumar khadiija wa kaanat khadiijina tactaqidu waxay aaminsanayd sidqa risaalatihi rasuulnimadiisa iyo siday dhabu tahay limaa dahara laha wixii u soo baxay awgeed ee min alcalaamaati calaamado addaallati tilmaamayey calaa nubuwatihi nebinimadiisa tilmaamayey mundu laga soo bilaabo safratii safarku la galay maca khaadimiha addoonkeedii maysara wa awalu man aamana bihi min arijaali rag waxaa rumeeyey ugu horreeyeyna abu bakr sidiiq wa kaana sadiiqahu qabla bacsihi intii aan nebi laga dhigin sala allahu calayh wasalam ayuu saaxiib la ahaa walam yachad calayhi kumuu ogayn kadiban beenna kuma aqoon wa zayd bnu xaarisa wa kaana wuxuu ahaa mamluuka nebiyi nebiga addoonkiisii buu ahaa oo factaqa uu xoreeyey wa awalu man aamana bihi ciddii ugu hor rumaysay min asibyaani dhallaanna cali bn abi aalib wa kaana rabiiba rasuul rasuulkaa soo koriyey rabiiba kuu soo koriyey buu ahaa waqad dacaa wuxuu u baaqay abu bakr oo abubakar man yuxibu cidduu jecel yahay ee wa yuxibuuna iyaguna jecel faajaaba waxaa soo ajiibay jamcun kasiirun koox badan minhum waxaa ka mid ahaa cuثmaan bn cafaan haalis khulafaa raashidiin wa zubayr bn اcawaam dacwadii buu rasuulku iyo baaqiisii diintii cusbayd digniintii la yidhi dig buu bilaabay waxa isweydiin la siduu u bilaabay ama dadku markay wax rumaynayaan ma waxay ku rumeeyaan qalbiga oo qalbigay wax ka rumeeyaan iyo mise caqliga macnaheed waxa weeyaan miyay ka fikiraanoo waxaan unbay fahmaan mise cidda ay jecel yihiin ee qalbiga wax ugu hayaan wanaag ayay wax ka dhegaystaan dacwaddu waa dacwa qalbiya maaha falsafad laysku akhriyayo oon qofku rumaynayo qofka daaciga ah waa inay dadkani kalsooni ka qabaan qof marka horeba ka shakisani oo befoo ka boodsani aad ku dhegaysan maayo nebigu ciddii ka boodsaneed iyo cidaabihii kaleba iyo kuwaan aqoon u lahayn muu doonanin intii jeclayd ee ogolayd ayuu ka bilaabay oo ugu horrayso cidba sawjadiisii uu ku soo eertay markii uu waxyigu kusoo degayba ilaa waxay rumaysaysay culimmadu leeyihiin markii koobaad ee lahayd wallaahi laa yuksiika allahu abadan markaaba nooc rumayna ayaa jirtay laakiin waxay toos u rumaysay markii waraqa ibnu nofal loo tegey ee uhi nebi baa tahay khalaas cid rumaysa haddii lagu ayaa ugu horreeyena waa khadiija cala alqawli araajic cid ka horraysa ma jirto waayo iyadu ilaa markaaba way rumaysay maxay u rumaynaysay waxay u rumaynaysay marka horeba dhegtaa u taagnayd oo maysara u warramay daruurtii hadhaynaysay allahuma salli cala dhacdooyinkii dhacayey tilmaamihii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa marka horeba dareen baa ku jiray inaan qofkani qof caadi ahayn ee uu dadka ka duwan yahay kaga duwan yahay aqoon kaga duwan yahay akhlaaq kaga duwan yahay khayr oo dhan iyadu waa rumaysa awalu naasi islaam waa dumar waxaa kusoo xigay abubakr asidiiq abu bakr radia allahu tacaala canhu nebiga laba sano iyo badh ayuu ka waabsanaa laakiin nebiga aad bay saaxiib u ahaayeen nebinimada ka hor waanu ogaa runtiisa iyo toosnaantiisa iyo dhaqankiisaba rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam mare laga cadhaysiye wuxuu lahaa dacuu lii saaxibi waar saaxiibka ii daaya waayo markaa idinku i beeniseen wuu i rumeeyey markaa xoolihiinni iga qabsateenna xoolihiisii uu siiyey oo aan diinta iyo dacwadda ku waday ii daaya saaxiibkay waxaa kaluu rasuulku laha calayhi salaatu wasalaam cid aan diinta ugu baaqo oo aan kayrkayrin oon muddo fikirin oon muddo cagna kor qaadin midna hoos u dhigin may jirin ilaa abubakar mooyaane abubakar markaasaa u sheegayba maa cakama ma kayrkayrin markiiba u islaamay waayo marka horu ka dheragsanaa sifaadka rasuulka waxaa ku xigay sayd bnu xaarisa addoon buu ahaa carbeed addoon aan laga soo addoonsan ummadaha kale qabiilkiisu macruufiyey bani kalab oo loo inleydha ayuu ka soo jeeday muddaa la addoonsanayey waxaa soo iibsaday xakiim bnu xisaam xakiimna wuxuu ku wareejiyey khadiija khadiijna waxay siisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku addoon u ahaa waxa dhacday dhacdo la yaab leh waxa soo raad guray oo soo raadiyey aabbihii adeerkii shuraxbiil iyo kacab oo adeerkiya way soo heleen deetana rasuulka u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam intaanu nebiba noqon waxay ku yidhahdeen magara waxaanu kaaga socnaa ninkan addoonka ku ah sayd ee nin yahow laba xaalo inaanu kaa iibsanno addoonnimo kaaga iibsanno inaan kaegi oo aanu di- hadhow dib u xorayno iyo inaad nagu wareejiso kala dooro deeta wuxu uhi mid intaba ka wanaagsan ma idiin sheegaa sayna haa waynu u yeedhaynaa waynu door gelinaynaa idinkiiy aniga ka u doorto way yaabeen way fajiceen aabbihii adeerkii oo wada socda iyo nin kaloo addoonsanaya ayaa yidhi aan door gelinno waxay islahaayeen macrakada iyo doo- iyo doorashadaa idinkaa iska leh khalaas boqol kiiba boqol buu idin dooranaya bal dhankaaba eegi maaye horuu ka dhaqaaqaya xataa alaabadiisa ku noqon maayo deeta wuu yeedho wuxuu yidhi mataqaanaa ninkan wuxuu dhahaa waa abahay shuraxbiil kana waayo waa adeerkay kacab way ku doonayeen oo way ku soo raadiyeen ee imika laga bilaabo ama iyaga dooro ama aniga waxa dhacday waxaana filayn wuxuu yidhi aabbaha iyo adeerkay ma dafirsani laakiin anigu cidna kugu dooran maayo mase yaabeen ma xorriyaddii iyo addoonnimada eed kala dooranaysa deeta wuxu uhi anugu ninkan waxaan ka arkay wax la yaabloo ilaa aan warkaa gaadho ma ka tegaye iska taga idinku maalintaa laga bilaabo sidii buu ula joogay sayd wuu rumeeyey waxaa ku yigay cali bn abi aalib oo lagu sheegay sagaal jir saddexiyo toban jir toban jir toban baana markaa ay rajaxaya ibnu xajar acasqalaani inuu toban jir ahaa oo rasuulku korinayo muxuu korinaya rasuulku aabbihi baa noolo xaya abi aalib abi aalib wuu carruur badnaa abaar xun baa dhacday abu ras- abu aalibna wuxuu rasuulka ku lahaa abaal hore waa kii soo koriyay waana adeerkii deetana waxaa dhaqaaqday naxariistii iyo dabacsanaantii wuxuu u tegey rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaanu rasuulba noqon cabaas ibnu cabdilmualib oo abidaalib walaalayiin oo taajira oo qaniya deeta wuxuu ku yihi adiga arkay waxa dhacay walaalkaana wuu carruur badan yahay aynu barh ka soo kaxayno wuu ku raacay dabeetana way u tegeen midba wiil buu soo raaciyey cabaasna jacfar buu raaciyey rasuulkana wuxuu soo raaciyey cali saasuu ku korinaayey cali buu u bandhigay riwaayaadka qaar waxay sheegayaan cali inuu habeenkii loo sheegay oo uu yihi maya aabbahay baan la tashanaya aabbahay ayaan la tashanaya aabbihiina waa abu aalib dacwaddana waxa lagu waday gebigeedaba qarsoodi riwaayadda tabeeta waxay leedahay rasuulku aad buu warwaray deetana ducuu maciinsaday ilaahayow ilaan warkii waa baxaya hadduu subax abi aalib u tago uu idhaa inankii aanu inadeer ilma adeerka ahayn wuxuu ila yimi wax noocaya noocaasa waa u imanaya war waxani muxuu yihi isna mid kale ugu warramaya khalaas warkii waa dhammaaday waa- waa waa galay suuqa ilaahay ow dabeetana ilahay buu cuskaday subaxii buu ku yidhi miyaad u tegayn aabbaha maya buu yidhi sidii buu ku ashaatay oo ku islaamay abu bakar wuu dhaqaaqay diinta wuu u dhaqaaqay rag doora oo ay asxaab ahaayeen ayuu diinta u sheegay oo soo wada islaamay oo insha allah casharka casharka xiga aynu tilmaami doono magacyadooda oo dhammaystiran awalu man aamana bihi ciddii ugu horrumaysay waxaa ka mid ahaa min annisaa'i dumar khadiija wa kaanat tactaqidu waxay aaminsanayd sidqa risaalati lima dahara laha wixii u muuqday min alcalaamaati calaamadihii addaalati tilmaamayey calaa nubuwatihi mundu safratihi safarkiisa laga bilaabo uu u safray maca khaadimiha uu la safray maca khaadimiha addoonkeeda hamaysara wa awalu man aamana bihi ciddii ugu horraysay min arijaali ragna abu bakr sidiiq abu bakrin asidiiq wa kaana sadiiqahu wuxuu ahaa saaxiibkii qabla bacii intaan la soo saarin walam yachad kumuu ogeyn calayhi isaga kadib ambeen wa zayd ibnu xaarisa wa kaana wuxuu ahaa mamluuka nabiya nebiga addoonkiisa sala allahu aleyh wasalam oo factaqa uu xoreeyey wa awalu man aamana bihi min asibyaani dhallaanna waxa ugu horrumeeyey cali bn abi aalib wa kaana wuxuu ahaa rabiiba rasuul waqad dacaa wuxuu u baaqay abu bakr abu bakr man yuxibu cidduu jeclaa ee wa yuxibuuna iyaguna jeclaa fa ajaaba waxaa soo yeelay jamcun kasiirun koox badan minhum cusmaan bnu cafaan bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyihi alamiin wacalaa aalihi waasxaabihi alguri almayaamiin wataabiciina lahum biixsaani ilaa yowmi ddiin ama bacd waxaynu ku soo jirnay siiradii rasuulkeenna sala allahu alayhi waaalihi wasalam iyo dadka ciddii ugu horraysay u horrumaysay ee qaadatay diintan qiimaha badan waxaynu ku soo jirnay dad inay ugu horeysay horidiisii qaaliga ahayd khadiija radia allahu tacaala canha marka dhinac kale laga eegana dumarna waa ugu horeysa ragga waxaa ugu horeya abubakr asidiiq mamaaliigta iyo dadka addoomma ahaan jirayna zayd ibnu xaarisa awlaadda iyo ubadka yaryarna cali ibni abi aalib waxaynu soo gaadhnay abubakr radia allahu tacaala canhu markuu qaatay diinta ee uu rumeeyey ee uu waxyiga la falgalay inaanu noqonin qof salbiya oo iska fadhiya oo aan waxba qabanin abubakar markuu fahmay diinta ee uu qaatayba wuxuu fahmo u dhaadhacay inaan diintani diintii fadhiga ahayn inaan fadhi iyo qofka oon waxba qabanin aanay diinta ku hana qaadayn isla markiiba u dhaqaaqay dacwadda iyo inuu ummadda diinta gaadhsiiyo u sharxo ayuu bilaabay maadaama ay dacwadu tahay mid siri oo qarsoonna wuxuu ka bilaabay intii dad ugu dhoweyd isaga cidday aqbalayeen isfahmayeen isku kalsoonaayeen ayuu ka bilaabay weliba wuxuu sameeyey dadaal aada u fara badan xasiladii ugu horreysayna shan nin oo haldoora oo ka muuqda taariikhda islaamka ayaa gacantiisa ku soo islaamay markay leenay gacantiisa ku soo islaamay arrin saalan maaha qof kastoo shantaa ka mid ah cibaado alla cibaadadu sameeyo iyo wax alla wuxuu qabtay khayra inta la siiyo in leeg buu abubakarna leeyihi isagoo oo nool iyo markuu geeriyooday kabacdiba kuwaasi kuway sii islaamiyaanna waxbuu ku leeyihi wax alla waxay sii socdaan khayr u sii socdaa abubakar qaybtiisuu leeyihi waayo rasuulku wuxuu ku mataalay sala allahu alayh waali wasalam lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumri nacam hal qof in ilaahay kugu soo hanuuniyo gacantaada oo uu tubta islaamka ku soo dhaco oo u khayrka ku soo biriya wanaagga ayaa geel cascasoo lagu maro kaaga qiimo badan ragga miisaankiisa maalinta qiyaamo loo saaray waxaa ka mid ah cuhmaan ibnu cafaan oo ku jira alcashara almubashiriina biljanna oo ka mid a khulafaa raashidiinkooda saddexaad waxaa ku jira zubayr ibnu cawaam oo rasuulka ay yihiin ilmaabti rumah oo ay dhashay safiya binti cabdilmualib waxaa ka mida dalxa ibni cubaydillaah oo isagana xilligaa uu soo islaamay la leeyahay waa toddobiyo toban jir buu ahaa subayr waxaa la yidhahdaa shan iyo toban buu ahaa cusmaan ayaa ugu weynaa afariyo soddon jir buu ahaa waxaa ka mida sacad ibn abi waqaas sacad ibna abi waqaas oo isna toddobiyo toban jir ahaa iyo cabdiraxmaan ibn cawf oo isna soddon jir meel ahaa shantaas saxaabiya waaweyn ayaa maalmo yar gudahood oo marka horeba isku fiicnaayeen ayaa soo islaamay halkaasay inoo maraysa alkhulaasa awalu man aamana bihi asayidatu khadiija cid waxaa uga rumaysay khadiija waa abu bakrin isidiiq wa caliy bni abi aalib uma dacaa abu bakru asxaabahu asxaabtiisa uu baaqiya saaxiibadii ka cusmaan ibni cafaan wa zubayr ibni cawaan fa aamanuu addacwatu jahra dacwadii iyo baaqii islaamka oo banaanka lasoo dhigoo la muujiyey jahran la muujiyey istamarad waxay socotay addacwatu siriya dacwadda la qarinayo hoos ahaanta ahi alaaa sanawaatin saddex sannadood ajaaba waxaa soo aqbalay fii asnaa'iha intii saddexdaa lagu jiray kasiirun in badanoo min alashraafi dadkii qiimaha lahaayee sharafta lahaaya walmawaali iyo addoomihii hore bacda dalika intaa ka bacdina umira waxaa la amray sala allahu alayhi waaalih wasalam fi ljahri inuu kor u qaado muujiyo biqowlihi tacaala qowlka ilahay baa lagu amray fastac muuji dilaaci bima tu'mar waxa lagu amray iyo tawxiidka iyo diinta caddee wa acrid ka jeedso can ilmushrikiina mushrikiintana fasacida wuxuu fuulay cala safa buurta safa laydhaa buu fuulay wanaadaa qowmahu qowmkiisana wuu u baaqay falama ijtamacuu markay isu yimaadeen qaala lahum wuxuu ku yidhi hal tusadiquunani miyaa iga rumaysanaysaan fii ma ukhbirukum bihi waxaan idinku warramo ma iga qaadanaysaan faqaaluu jamiicuhum dhammaantood waxay idhahdeen nacam haa maa jarabnaa calayka kadiban maa jarabnaa calayka adiga kugumaanu ogayn kadiban been mundu nash'atika inta aad soo barbaartay ila alaana ilaa imika yaraantaadii kacaankaagii hore ilaa imika beenkumaanaan ogeyn faqala wuxuu uhi anqiduu ka badbaadiya anfusakum nafihiina ka badbaadiya min annaari naarta alle ka badbaadiya innii anugu nadiirun lakum waxaan idinka dhigayaa min cadaabin shadiid cadaab daran oo aad u daran oo loo dulqaadan karin ayaan idinka digaya faqaala lahu camuhu wuxuu ku yidhi adeerkii abulahab tabban laka tabban laka hoog ha kuu sugnaado yaa muxamed muxamedow alihaada wuu yaraynaya alihaada ma waxanuun baad jamactana isugu kaa yeedhay wax alla waxaad la qaylinaysa eed isugu yeedhaysa ma intanay noqotay warkaaga faanzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fii xaqihi isaga xaggiisa wuxuu ka soo dejiyey suurat lahab suuradda magacaa wata magaciisii bar looga gooyey ee ku bilaabanta tabbat yada abi lahabin wa tab ee dhacdo kaleoon sheegi doono casharkan ee qaybtan kusoo xigta ah ayaa dhacdadan ka horraysay oo ahayd inuu qoyskiisa u yeedhay oo iyada waa sheegi doona insha allah taasaa horraysay oo ahayd in la horraysiiyo tanna waa tallaabadii labaad rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa ilaahay amray isagaynu ka baraynaa xikmadda iyo sida wax loo kala horraysiiyo iyo badbaadada wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam diinta hoos ahaan u waday saddex sannadood oo saxaabadiisa uu ku ururinayey daar alarqam ibna abilarqam waa guri nin dhallinyaro ah oo aad u yar ayaa leh oo aan cidiba u filayn in ilmahaa yar gurigiisa cid isugu iman karto kow waa daar ka sii jeeda jabalu safa buurta safo oo bannaan bay iska eegaysaa oo cidda soo gelaysa lagama warqabo mar saddexaadkana waa bani makhsuum waa qabiilka abijahalo loo filaya maayo inuu yarkan islaamiyey qabiilka diinta ugu necab bay ahaayeen gurigaasuu rasuulku u doortay sala allahu calayh wasalam inuu noqdo madrasadda koobaad ee ay ka soo baxaan saxaabadiisu ku tarbiyeeyo saddexdaa sannadood waxaa loo qarinayay inay curdinka ka baxdo haddii iyadoo curdina uun bannaanka laga sheego inay markiiba baabiyaan gaaladu ayaan waxba ahayn intay adkaanayso innagu waa inaga samaynaa geedka markaad beerayso intuu yar yahay oo dhan xaydaab baa loo sameeya maxaa laga ilaalinaya inay xayawaanku cunaan maalintuu jiriyaystana xaydaabka mada si dheeraysaa maya waa laga gooya waayo maanta maalin wax la yeeli karo haddii la doono hala xagxagto laakiin ee waxba xayawaanku ma yeeli karaan xayndaabkii diintu wuxuu noqday saddex sannadood ayaa la xayndaabay saddexdaa sannadood rag badan oo ilaa toddobaatan ah ama dad baan idhaahday rag iyo dumar isku jira ayaa soo islaamay waxay ahaayeen afartii ugu horreeyey khadiijo iyo abubakar iyo cali iyo zayd iyo afartii rasuulkaa sala allahu calay wasalam hablood ee uu dhalay oo markaa dad waxoogay ahaa ruqaya umu kalsuum zaynab iyo faatima iyo koob iyo toban kaleo ku xigay koob iyo toban kaleo saxaabi oo abu cubayda iyo abu salama arqam ibn abilarqam cusmaan ibn madcuun cubayda ibn alxaaris ibn cabdilmuطalib saciid ibnu zayd qudaama ibnu qusay cabdillahi ibnu qusay faatima bint alkhadaab oo cumar walaalayiin ee asma bint abubakar khabaab ibnu arad koob iyo tobankaa iyo afartan kusii xigay taqriiban ilaa toddobaatameeyo ayay ahaayeen markay intaa soo gaadhay ayaa hadhow la amraya dacwadda in la faafiyo bannaanka la geeyo faafintana tallaabada ka horraysay tan ayaynu insha allah hadhow arki doonnaa tanaynu markaa bilaabayna rasuulka waxaa ku soo degay sala allahu calay wasalam aayad caddaynaysa inaan dacwaddu qarsoodigii kusii jirayn in diinta la waadixiyo oo waxay aayaddu u dhigtay fastac sadcigu waa dilaacinta ayar sheeg maaha waa dilaaci qarxi warkaaga bannaanka dhig fasta bima tumar fastac bima tu'mar markaad muujisana dhibaataa imanaysa aayaddaa sheegaysaba in lagu dhibi doono markay ku dhibaanna wa acrid can lmushrikiin gaalada dhig ha u dhigin waxay kugu yidhahdaan ha uga jawaabin waxay ku yeelaan iyagana waxa ka goosanin ka jeedso rasuulku calayhi salaatu wasalaam si aad iyo aad u dheganugul oo xikmad badan ku jirto ayuu u fuliyey wuxuu eegtay meesha meel ugu dheer ee codkiisa laga maqli karo waa buurta safa la ydhaha safa buurtii safa ayuu dusha uga baxay teeta wuxuu ku qayliyey warkay yaqaaneen ee dhiilada lahaa waa sabaaxaah buu yidhi waxa waa hore ka soo kacay we ummad carbeedoo colu jooga oo dhegtu taagan tahayoo ka soo kacay la yidhi waxa weeyaan lasoo gunuucsaday nin walbaaba kii xataa iman kari waayo qof buu yidhi iisoogow waxa dhacay meeshiiba markii waa lasoo buuxiyey waana tuulo yar dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam si aad iyo aad u qiimo badan ayuu la hadlay wuxuu iska hobsaday iyaga laabtooda iyo qalbigooda muxuu ku leeyihi horta runna ka ogol yihiin oo isaga sumcad intee leeg buu ku leeyihi iska hobsaday wuxuu idhi ara'aytukum low akhbartukum ana khaylan bisafxi hada alwaadi lakuntu musadiqiya haddaan idhaahdo ciidan fardoolaya oo habaysan oo diyaara ayaa buurta babaceeda idinku sugaya oo eeganaya xilli aad degantihiin oo caawa idin miraya oo waan soo arko iminkaan indhaha ka soo qaaday haddaan idhaahdo may rumaysanaysaan markaasay idhaha nacam maa jarabna calayka kadiban annagu hore been kugumaanaan ogeyn run mooyaane sideen aan ku rumaysanayn waa qadiyad yaroo waa ciidan yaroo ay kala calaf qaadi karaanoo hadday wax ka laayaanna iyar ka layn karaan iyaguna ay iska caabii karaan wuxuu idhi haddaad taada iga rumaysanaysaan oo aad tidhahdeen waan ku rumaysanaynaa wax ka weyn oo aydan iska caabii karayn oo aydan u babac dhigi karayn oo cadaab ilaahaya ayaan idinka digaya iga rumaysto markaasaa intaan cid kalaba hadal kii cid ugu dhowaa ee la filaya inuu garab istaago abaa lahab oo aabbihii la dhashay ayaa yidhi tabban laka kelmaduu isticmaalay weliba waa hoog hoog iyo halaagha kugu dhaco saa'ir alyowm riwaayada kale say leedahay maantoo dhan habaar haysee kaa dambeeyo hoog alihaada jamactana wuu yaraynaya ma waxaa iminka aad sheegtay baad la qaylinaysa oo ummadda isugu yeedhay meelaha istaahishada in la isugu yimaado wuu yaraynaya haddii kii ugu dhowaa jawaabtaa bixiyey kii dheeraana waxaad u malay bariduu boor ka tubanaya iska dhaqaaqaya haddaanu dhibaato kaleba u geysanin dhacdooyinka la sugayn waa arki doonaa dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala ayaa rasuulkiisa ilaashanaya oo adeerkii uga hiiliyey ilaahay baa subxaana wa tacaala uga hiiliyeyoo wuxuu u isticmaalay kelmaduu isticmaalay iyo magaciisii tabban laka buu idhi isna waxaa yidhi tabbat yada abi lahabin wa tab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab soo abu lahab isaga ma odhan somo abu lahab waa waa waa kii lahaa lahabka iyo ololka ha oo olol buu isu bixiyey markaasaa yidhi daata lahab naar olol leh sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalat alxatab fii jiidiha xablun min masad ilaahay subxaana wa tacaala markuu rasuulkiisa u jawaabay ee yidhi hoog oo dhan abaallahab iyo naftiis oo dhan ayuu ku egyahay watabba lagu celiy weli waa hooge ayaa kelmad aayad waa suurad waa suurad la yaab laho waxay ku dhammaataa xuruuf aad iyo aad carabka ugu wacan carruurtii yareeda carbeed baa iska qaybtayba iska qaylo carabe iyagoo qura waa qaybeen dabeetana meeshuu ka soo wareegaba isaga islaantiisi tabbat yadaa abilahabi wa tabba magaaladii yarabi waa mari kari waayo islaantina way ku yidhahdeen wamraatuhu he xamaalat alxatab waa umu jamiil dabeetana meel alla meel ay martay weyday markii dambe waxay soo dhaqaaqdaba waxay soo qaatay faraq dhagaxaana waraaba tuur ee soo ururisay markaasay timi kacbadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar oo wada fadhiya mar keliya unba ilaahay dhinacii rasuulka ka indhasaabay keliya waxay arkaysaa abubakar waa mucjiso waa awood ilaahay waana wada fadhiyaan dhinaca isku hayaan aad bay isku dhow yihiin markaasay tihi yaa abubakar ayna saaxibuk uu yaabay abubakar soo ka rasuulku dhinac fadhiya mee saaxiibkaa fa walladii ayay tidhi ha waxaan ku dhaartay ilaahaye way ku dhaaran jireen waxaan maqlay inuu i gabaycaayay gabay bu igu caayay qur-aan iyadu iyo aayad iyo suurad iyo uma bilownaba gabay bu igu caayay bay tiri wallaahi anigu qudheeda waan gabyaa oo waxaan ku idhi mudammaman abayna wa diinuhu qalayna wa amruhu casayna buraanbur ayaa kuu ciil baxday saddex kelmadood ayay tihi mudammaman abayna riwaayadka qaar waxa le mudammaman casayna wa amruhu abayna wa diinuhu qalayna waxaa leeyahay mudamaman rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku odhan jiray saxaabada miyaydaan arkayn sida ilaahay caydii gaalada iga leexiyey muxamed wey magaciisu waa kii mahadda lahaa ammaanaa deetna magacaasay ka xanaaqi jireenoo mudamam bay u bixiyeen mudamam kii ceebaysnaa deetna wuxuu miyaad arkaysa ilaahay iga leexiyeyo maantao dhan mudamam bay caayeen mudamam dee anna mudamam bay maxamed baanay caydoodiiba meel cidlo ah ayay ku dhacaysa mudamaman abayna kaa mudamam la yidhaahdo waanu diinay wa diinuhu qalayna diintiisana waanu nacnay wa amruhu amarkiisana casayna waanu caasinay intaasay ku cilbaxday sila khalaas waad iska celiso waad u jawaabtay haysta markaasay ti welwena haddaan arki laana faraqaa dhagaxa baan ku dhammayn laha is iska dhaqaaqo abubakr u yaaba yaa rasuul allah miyaani ku arkayn deetay wuxu uhi ilaahay baa indhaha qabtay iska noqoto waa umu jamiil waxay ku tabarrucday inay rasuulka dhibaatayso oo ay waddada ugu sii daadiso qodxaa waa reer dhan oo isku dhaarsaday inay nuurkaa baktiyaan laakiin reer iyo qabiil iyo dawlad iyo cid alle cid kastoo islaahdo baktiya waa cadceeb sacab la saaray allahay ka qabanaysaa ma jirto istamarad waxay socotay addacwatu siriya alaa sanawaat ajaaba fii asnaa'iha intii lagu jiray waxaa ajiibo soo aqbalay kaiirun in badan oo min alashraaf dadka sharafta badana walmawaali iyo addoomaha la soo xoreeyey bacda dalika intaa ka bacdi umira waxaa la amray sal lla alay slam biljahri inuu kor u qaado biqowlihi tacaala fastac muuji bima tu'mar wixii lagu amray muuji oo dilaaci wa acrid ka jeeso cani lmushrikiina gaalada fasacida wuxuu fulay cala safa wanaadaa qowmahu qowmkiisa waa u baaqay falama ijtamacuu markay isu wada yimaadeen qaala lahum wuxuu ku yidhi hal tusadiquunanii ma iga rumaysanaysaan fii ma ukhbirukum bihi waxaan idinku warramo ma iga qaadanaysaan faqaaluu jamiicum dhammaantood waxay dhahan nacamha maa jarabnaa calayka kugumaan oogeyn kadiban been mundu laga soo bilaabo nash'atika barbaarkaagii hore ila alaana ilaa maanta saddex iyo afartan jir tahay kugumaanaan ogeyn faqaala sala allahu calay wasalam anqiduu ka badbaadiya anfusakum nafiina min annaari naar inii anugu nadiirun lakum waxaan idinka digaya min cadaabi shadiid faqaala lahu camuhu wuxuu ku yidhi adeerkii abulahab tabban laka hoog ha kuu sugnaado yaa maxamed alihaada ma waxanaad jamactanaa isugu kaaya keenta faanzala allahu ilaahay wuxuu ku soo dejiyey fii xaqii isaga dhinaciisa suurata lahab tabbat yada abi lahabi wa tabba ilaa aakhirihi alkhulaasa bacda alaaa sanawaatin umira waxaa la amray biljahr inuu kor u qaado fajamaca qowmahu qowmkiisibu isugu yeedhay quraysh waandarahum wuxuu uga digay cadaab alaakhira jamcuhu isugu yeedhidu isugu yeedhay licashiiratihi qoyskiisi iyo jilibkiisii hoose jamaca nabiyu nabigu wuxuu ururiyey sala allahu calayh wasalam ahlahu ehelkiisa iyo wa aqaaribahu qaraabadiisa lamaa nasala calayhi markay kusoo degtay qowluhu tacaala qowlka alla leeyahay waandir udig cashiiratika qoyskaaga alaqrabiina ee aadka kugu dhow faballagahum wuxuu gaadhsiiyey risaalata rabbihi rabbigii farrintiisuu gaadhsiiyey wa andarahum wuxuu uga digay cadaaba yowmin maalin cadaabkeed cadaabkaasoo cadiimi weyn yowma maalin laa yanfacu aanu tarayn maalun xoolo wax qabanayn walaa banuunun awlaad iyo inamana aanay waxba tarayn fatakallama alqowmu qoomka waa hadleen kalaaman layina hadal dabacsan oo qiimo leh ilaa camahu abaalahab adeerkii abaalahab mooyaane alladii kaana ahaa caduwahu lashad cadowgiisa ugu daran fa innahu cadowgiisaasi radda waa ku celiyey raddan qabiixan jawaab foolxun buu siiyo aada u xun wa dalaba minhum kuwii fadhiyeyna wuxuu ka dalbaday alqabda calayhi inay qabtaan gacanta ku dhigaan faqaala lahu abu aalib baa ku yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye lanamnacannahu waanu difaacayna waanu difaacaynaa maa baqiina intaanu noolleh waa laba walaalo ah ayaa midna leeyahy waar qabta midna leeyahay waa difaacayna waa u dhimanayna ala yaab oo labadaba gaalo ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhacdadan oo tii hore ka horraysay ayaa waxaa lagu amrayaa inuu u digo qoyskiisa aadka ugu dhow muxuu qoyskiisa ugu digayaa leanna waa qaraabadiis waa cidduu ka naxaayey waa ka ilaahay subxaana wa tacaala leh yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara ehelkiisa inuu badbaadiyo mar labaadka ehelkiisa way ku kalsoon yihin mar saddexaadka way u hiilinayaan oo garab istaagayaan waayo waxaa dhacday nabiyullaahi luut ayaa calayhi salaam gaaladu malaa'igtii u timi ayay xumo ka dooneen dabeetana intuu aad u tawaawacay ayuu hi low ana lii bikum quwa aw aawi ilaa rugni shadiid maanta maan awood yeesho ama aan meel adag iyo reer adag ku tiirsanaado reer adag maan ku tiirsanaado cidlaa iga hesheen dabeetana rasulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam raxima allahu luudan laqad kaana yaawi ilaa rugni shadiid ilaahay ha u naxariistay nebi luude walle wuu ku tiirsanaa tiir adag ilahay baaba ku tiirsanaa ma wax ka adag baa jira intaa wixii ka dambeeyey buu rasuulku lahaa sala allahu aleyh wasalam nebi kastoo la soo dirayo reerka ugu adag ee laga haybadaysto ayuu ka soo saaraa si aanu waxba u dareemin nebiye kalena waxbay gaaladu kaga xeebanayeen oo iskaga ilaalinayay qoomkooda oo waxay ku lahayn nebi shucayb walowlaa rahduka la rajamnaak haddaan jilibkaagaasi jirin way ku difaacayaane dhagax baana kugu dililay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu qoladiis ay taageeraan oo garab u noqdaan daruuri bay ahayd deetana wuxuu sameeyey kulan qaduu sameeyey waa bani haashim iyo bani lmualab waa laba jilib qadadii uu sameeyey markay qadeeyeen qofka daaciga ee mabdaa wata ee diinta sheegaya tiisuu xataa isticmaalaya xoolihiisa ma ay wax ka soo galaan isaga rasuulku qaduu sameynaya sidaa u seexataan ayuunbaaba u dhimanaysaan sidaa u soo toostaanna waa laydiin soo saaraya wixii aa qabateen waa laydinka camal samaynaya hadday wanaagsanaadaanna wanaag hadday xumaadaanna xumaan ama jannaa lagu daayimaa ama naar hadal aad u qiimo badan buu yidhi dabeetna waxaa booray ninkii iska dirnaa ee gaalnimada u dirnaaye ee isxilqaamay subxaan allah wuxuu isu xilqaamay inuu nuurkan damiyo markiiba haddana u kacay waxbaa gubaya naar baa wadata dabeetna wuxuu yidhi haadihi wallaahi sawa wallaahi tan waaba ceeb ceebtii ugu horraysay uu samaynay eenu carabu ka baxna waa taa khuduu calaa yadayhi qabla an yaakudahu hayrukum waan qabta maanta u dhow yahay qabta intaan meel fog looga yeedhin intaan carab kala qabanin waan qabta culamada qaar baa waxay leeyihiin ninkanba waxa waday ee diinta u diidayba fulaynimo wuxuu isleeyahay uun carab baa idinku degi oo reer bani haashim ee ayuun baa mid mid loola kadayaace bar reerka kala carar dhibaatada bu isleeyihi fulinimaa wata laakiin abaa aalib baa markiiba hadlay wuxuu ihi ya bna akhi ma axaba ilayna mucaawanatak wa asaranaa bima yasurak maxaanu ka jecelnay inaanu ku caawino balag waa laba walaala ah inaanu ku caawino maxaanu ka jecelnay waxaa ku farax gelinaya maxaa nagaga farxa badan annaga fa wallaahi laa azaalu axuuduk walle inaanan ka suulayn inaan ku ilaaliyo oon ku difaaco wa amnacak oo aan difaacaaga noqdo hayra ana nafsii laa tudaawicunii calaa faraaqi diini cabdilmualib xule waan ku ilaalinaya waxaa jeceshoo dhan baan samaynaya laakiin nafteedu ima siinayso diintii aabbahay cabdilmualib inaan ka tago ta waan iska sii haysanayaae laakiin adugu wixii kale manaafacaday weydii eeg markaasaa ilaahay ku ilaalinaya diintan waa ku rasuulku le alayh salaatu wasalaam ina allaha la yuayidu hada diina birajuli lfaajir diinta ilahay wuxuu marmar ku ayidaa nin faajira oo dembiila oo xun ayuunba haddana diinta ilaaliya culimadu waxa qaar leeyihi waxay ku soo degtay wahum yanhawna canhu wayan'awna canh dadkana way ka ilaalinayaan iyana way ka fogaanayaan bale waa abu aalib diintakiina uu ka ilaalinaya u soo dhawaanaya buu leeyihi isna rumayn maayo intaasa laakiin dan weyna oo hadhowna naarta lagaga khafiifinaya halkaasaa lagu kala baxay reerkii oo ay noqdeen qaar cayiday iyo abulahab oo diiday kulankaasina saasuu ku dhammaaday jamaca nabiyu nebigu wuxuu ururiyey ahlahu ehelkiisa iyo waqaaribahu qaraabadiisa lamaa nasala calayhi markuu soo degay qowluhu tacaala waandir udiga cashiirataka qoyskaaga alaqrabiina dhow faballaqahum wuxuu gaadhsiiyey risaalata rabbihi rabbigii fariintiisa waandarahum wuxuu uga dhigay cadaaba yowmin cadiim yowma maalin laa yanfacu aanay tarayn maalun maalaan waxba qabanayn walaa banuun inamana aanay waxba tarayn fatakallama alqowmu qoomku waa hadleen kalaaman layina hadal dabacsan ilaa camahu abaa lahab alladii kaasoo kaana ahaa caduwahu lashad cadowgiisa ugu daran fa innahu kaasi radda waa uu jawaabay raddan jawaab qabiixan xun wa dalaba minhum wuxuu ka dalbaday alqabda calayhi inay gacanta ku dhigaan oo ay qabtaan inanka yar faqaala lahu abu aalib waxa uu ku yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye lanamnacannahu waanu difaacaynaa waanu difaacaynaa maa baqiinaa inta aanu nool lahayn oo harsannahay waanu difaacaynaa alkhulaas lama nasala calayhi qawluhu tacaala waandir cashiirataka alaqrabiin jamaca wuxuu isu keenay ahla waaqaariba waballaqhum wuxuu gaarsiiyey risaalata rabbihi faradda calayhi camuhu abulahab baa u jawaabay raddan qabiixa jawaab aad u falxun tacasubu qurayshin quraysho isu kaashatay cala nabiy sala allahu caleyh wasalam tacasub waa iskaashiga foosha xun ee colaadda ku jirta tacasub laydhaa way isu kaashadeenoo foolxubay isula kaashadeen tabadala wuxuu isu bedelay xubu qurayshin qurayshi jacaylka jeclaayeen linabiyi nabiga sala allahu caleyh wasalam buqda nacayb buu isu bedelay jeclaantii wa qurbuhum lahu dhowaantay u soo dhowaayeenna bucdan fogaan wa sidquu runtay ku yaqaaneenna kadiban been bay u bedeleen iyagu wa camaluhu camalku u qaban jiray iyo wixii wanaagsanaana huswan dheeldheel bay ka soo qaateen wadalika taasina mundu dacaahum waa markuu ugu baaqay ilaa cibaadati illaah ilaahay ha keligii inay caabudaan wa caaba uu wax ka sheegay aalihatahum ilaahyadooda wa nasaba uu ku sheegay kullu man cabada qofka soo caabuda ha sanamyada ila dalaali baadida walaqad saaruu waa u dhaqaaqeen ilaa camihi adeerkii wa dalabuu minhu waxay ka dalbadeen an yamnaca arasuula rasuulka inuu joojiyo can sabi cayda aalihatihim ilaahyadooda wa tadliili aabaa'ihim iyo aabbayaashooda uu baadida ku sheegaayo faraddahum wuxuu ugu jawaabay abu aalib raddan jawaab jamiilan qurux badan warasuulu rasuulkuna mustamiru wuxuu sii watay fii nashri diini diinta inuu faafiyo wa iclaa inuu kor yeelo kalimata alxaqi kelmadda xaqa inuu kor yeelo qofku markuu la yimaado mabda qiimo leh gaar ahaan tawxiidka iyo diinta saafiga ah cidda baadilka wadata ha ka sugin inay ku soo dhoweeyaan ha ka sugin inay ku jeclaadaan inta ay ku jecel yihiin waa intaad waxooda la walaaqanayso intaad xumaantooda kula jirto way ku jecel yihiin laakiin maalintaad waxoodii aad sanka ka qabsato ee tidhaahdo ilaahay wax ka wacan buu isiiyey maalintaasa iyaguna cadaawad kuu rakibayaan waxaynu soo marnay iyagoo rasuulka jecel oo ku farxay isagoo shan iyo soddon jira oo siddeed sano ka bacdi ayay ku farxeen waa kan ninkii aaminka ahaa amiin bay odhan jireen saadiq bay odhan jireen wixii oo dhani waxay noqdeen cagsiga xagga kalea loo rogo wixiiba jeclaantay jeclaayeen cadheen waxay noqotay nacayb dhowaantay u soo dhawaayna fogaan runtay ku sheegayeenna beenaalo weeyaan bay yidhahdeen subxaana allah camalkuu qabanayeen oo dhanna ciyaar iyo hus bay ka dhigeen maxaa halkay sartu ka quruntay halkee ay arrimuhu ka kharimeen maxaa bedelay ha odhanin uun ilaah keliya caabuday arrinku wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid waxay waxaasoo dhan u samaynayaan maxaad noo leedahay ilaah keliya caabuda eedna ugu taageeri weeyey waxaan aan wadanno iyo boqolaalkan sanam weli ilaahyadoodana wuu dhaleeceeyey muxuu ku dhaleeceeyey annahaa laa tasmac walaa tubsir walaa tugni canhum shaya wax kale kumuu sheeginba wuxuu hi idinma arkayaan oo idin maqli maayaan oo waxba idin qaban maayaan ila markaad caabudaysa cibaado ula tegayso waa inuu horta inaa caabudaysa ku arkaa oo waxaad baryaysa ku maqlaa oo uu kuu jawaabaa oo uu kuu hilin karaa wax kuu qaban karaa midaan intaba kuu qabanayn midaan intaba kuu qabanayn waa sidee xaggee caqligiina ku maqan yihi qof kastoo caabudo waxaan maqlayn oon arkayn oon waxba u qabanayna dee waa lunsayo waa baadi markaasay ashkata bilaabeen ashkatada maxay uga gol lahaayeen waa khidad ay sameeyaan gaaladu weligoodba gaala way kala dhimbiyo qaataan waxa weeye isku dariiq bay hayaan cidda kuu hiilinayse garabka kuwa ayaa horta lagaa saaraya aragteen gaalada markay imka rabaan dawlad weeraraan ma iska weeraraan mudday idaacaduhu wadayaanoo qofka horta waxay ka soo saarayaan dawladdan waslad xaaraan oo adduunka dheeraad ku ah oo la rabo in la jaro oo adduunku saafi noqon laha hee haddii la goyn lahaa kuwa ku xeeran oo dhan bay muddo kolba wafti u dirayaan oo qancinayaan ma ogti inaysan yihiin ma ogti inay idinkeedi ku socdaan ma ogti inaydaan ka ammaan helay ansaartaiyo garabkaaga horta way ku bannaynayaan markaan qodaxda soo saarna waxaynu samayn jirna waa la fadhaa dhinacyadaa la banneeyaa saasay samayn waa bannaynayaan quraysh maxay rabtaa inay horta abuu daalib ka kaxeeyaan oo abu daalib ku nacfiyaan cidnama ku soo joojiyeen markaas waxay doonaan kaa yeelayaa waxay rabaan abu aalib inay sabaaleeyaan abu aalib bay u tegeen waxay leeyiin abu aalibow inankaan adeerka u ahayd waa ka fadhiyi weyne meel kastoonu joogno wuu imanayaa ilaahyadaydii cayn waa u dhameeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa kaana faxaashan walaa lacaanan mid af xun iyo mid wax nacdala midna mu ahayn afxuma laguma aqoon weligii allihii inuu caayo cayn la soo istaagaa habeen xalay tagay bay ahayd laakiin iyagu maxay cayn u arkayeen war waxaanay idinma arkayaan oo idinlama hadlayaan oo idin maqli maayaan oo wax idin qaban maayaan ayaa cayd ugu weynay ka dhigeen ficlanna dee cayn mutaxan maahee rasuulku waxba kagamuu tegin manu caayin wuxuu sheegu waxay yihiin aabbayaashoodna wuu baadi buu ku sheegay goorma iyo awooyadood waa markay iyagu ku dhegeen markuu dhawa maxaa waxaan kaga dhegantihiin alaa inaa wajadnaa aabba'ana calaa umma dariiqaasaanu ku soo gaadhnay ka awow ka awow kaasaanu ku godgelaynaa suu haddaa awowyadiin haddaanay waxba geranayn awalow kaana aabaa'ukum laa yacqiluuna shay-an haddaanay awooyadiin waxba geranayn walaa yahtaduun aanay hanuunayn maad ka daba soconaysaa ta keentay in dadkaa dhintay maytida wax laga sheegaana waa goorma waa markay ku andacoodeen inaan dariiq baanu haynaayo nalagaga tegayo dardaaran baanu qabnaa oonu ku soo nabadiya caano maallay ayuu leeyahy waaru kaadiya iyagoo baadi bay ku dhinteene ha iska daba baadiyoobina markay intaa uga cawdeen abu daalib wuxuu noqday nin aad iyo aad u fikrad badan oo aad iyo aad u xigmad badan hadal wacan oon cidnaba ka cadhaysiin ayuu ku soo celiyey iyagoo mabsuuda iska soo waabteen oo isla waxbaa soo qabsateen xaqiiqada hadhow bay ogaan doonaan inaanay irbaddu soo gelin aanay waxba qabanin tabadala wuxuu isu bedelay xubu qurayshin quraysh xubbigoodii linabiy nebiga ay jeclaayeeni buqda nacayb wa qurbuhum lahu dhowaantay u dhowaayeenna bucdan fogaan wa sidquu runtiina kadiban been wa camaluhu camalkiisina husuwan dheeldheel wadalika taas waxay bilaabantay mundu laga soo bilaabo dacaahu markuu ugu baaqay ilaa cibaadati illaah ilahay keligiina caawudaan wa caaba aalihatahum ilaahyadooda wax ka sheegay wa nasaba wuu tiiriyey kulla man cabadaha cid kastoo caabudaba ila dalaali baadi inay gudxulgudayaan walaqad saaruu waxay u dhaqaaqeen ilaa camihi xagga ayaa adeerki wa dalabuu minhu waxay ka codsadeen an yamnaca arasuula sala allahu alayh wasalam rasuulka inuu u diido can sabi aalihatihim ilaahyadooda uu wax ka sheegaayo wa tadliili aabaa'ihim awooyadooda oo baadida ku sheegaayo faraddahum wuxuu ugu soo celiyey raddan jamiila jawaab wacan warasuulu rasuulkuna mustamiru wuxuu iska sii watay fii nashri diin diinta inuu faafiyo wa iclaa inuu kor yeelo kalimat alxaqi majiiu quraysh ila abi aaliba maratan aaniya qurayshoo u timi rasuulka calayhi salaatu wasalaam abi aalib u timi cafwan mar labaad lamaa ra'ad qurayshu quraysh markay arkeen istimraara nabiy sala allahu alayh wasalam nebiga oo sii wata fii nashri dacwatihi dacwadiisa iyo diintiisa inuu iska sii wato wa difaaci cammihi canhu iyo adeerkii oo garab taagan oo difaacaya mashow way u soo dhaqaaqeen ilaa cammihi adeerkii maratan aaniya wa abhin mar labaad bay haddana u yimaadeen wa qaaluu lahu waxay ku leeyihiin inna anagu laa nasbiru ka adkaysan mayno calaa shatmi aabaa'ina aabbayada in maalmo balaxaya weelayda cayda loo dhameeyey kama adkaysan karno wa tasfiihi cuquulina caqligayaga wax laga sheegayo gaabnida lagu sheegayo caqli gaabnimada tasfiih waa qofka lo waa safiih caqli gaaban oo waxba garanay wa cayba aalihatina ilaahyada la ceebaynayo fa imaa an tamnaca inaad joojiso ibna akhiika inanka walaalkaa dhalay wa imaa an ta'dana lana ina annaga noo fasaxdo bimancihi inaan iska qabanno fadacaahu camuhu adeerkii wuxuu ku baaqay wuu u yeedhay fadacaahu camuh wa dalaba minhu wuxuu ka codsaday an yamtanica inuu ka joogsado khawfan calayhi isagoo uga baqanaya min qurayshin quraysh faaba rasuulu faabaa wuu diiday alrasuul rasuulku wa qaala wuxu uhi wallaahi allan ku dhaartay laa atruku ka tegi maayo haada alamra arrinkan iyo diintan ka tegi maayo xataa yudhirahu allahu ilaa ilaahay soo muujiyo oo ilaahay xoog uu sameeyo aw ahlika ama aan dhinto duunahu intaana halkaa gaadhin anoo meel mariya iyo aanoy taydii noqoto mooyaane fa qaala lahu camu adeerki wuxuu idhi idhab tag orod wa qul waxaad tidhaahdaa maa axbabta waxaad jeceshay ku hadal fawallaahi allaan ku dhaartaye laa uslimuka ku dhiibi maayo abadan weligay gaadh iyo ilaalo ka weynkaas ma jiro waxa weeyaan quraysh oo kolba balkan ku daya xaaladooda ay faraha ka baxsantahay wax alle waxay sababeen bay garan laayi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu awoodi karayay abaa aalib inuu hanuuniyo laakiin waxaa jira xikmad ay culimmadu sheegaan iyo xikmado kaloo ilaahay ogaya subxaana wa tacaala waxay xikmaddaasi odhanaysaa hadduu islaami lahaa qof islaami unbuu noqon laha ee wax alle waxay sababeen bay garan laayiin odayganu waa kanoo waa idinla diin de waxaad ku salaysan garanaysa waa idinla diin tiinnibu haystaa haddana waa kanoo uu difaacaya waxay noqdeen niman afka biyo loogu shubayo wax allo waxay ku hadli karaan way garan laayiin waxay tala kaga ururtay inay kolba ku soo noqdaan bal inuu maantana wax iska bedelaan iyagoo guurtii oo wada socda oon cidi ka maqnayn ayay yimaadeen ilaa koob iyo labaatan nin baa lagu sheegaa koob iyo labaatan nin oo odayaashu waaweynaaya ayaa yimi meelay ugu yimaadeenba ama gurigiisii ama meel kaleo ee magaalada ka mid ah deetana markay lahjadii way yarkulooliyeen hadalkii markii hore way ka sii diiriyeen haddii markii hore si fiican u hadleen imika waxay geliyeen kulayl waxay innaa laa nasbiru calaa shadmi aabaa'ina ninkani saddex arrimood oo aan dadkana isugu darin bu isugu kaya daray waa ka hore awowyadeedii iyo maytidii mar walba uu hadal hayaayo cay wuu u dhameeyey kow waxaa maytida ku sallida hala sheego ta labaad annagana cay wuu noo dhameeyey iyo caqligaab iyo waxmakas iyo waxmagarato ayuu naga soo qaaday ta saddexaad oo ugu daranna ilaahyadeedii subxaana allah oo qoryihii halkan tobnaa ayaa odayaasha waaweyne guurtidaayo laga yaabo haddaa arki laydheen inay haybad iyo hanaan leeyihin ayaa waxay u doodayaan looxaanta la caayo looxaan ile maxaa looxaan loogu sheegaya iyo dhagxaan la qorqoray subxaana allah waa loo yarro loo yarro ka xunayna arag waxay ka doodayaana garanmaysid mawduucaasay la socdaan ajendahay wataa waa kaa markaase waxay leeyihin abu aalib u laba soo gal marka waa waxbaa la doorasiinaya laba arrimood mid waa kugu nimaadno hadraadi kulul inaad adigu wax ka qabato iyo inaad annaga noo fasaxdo xaalad saddexaad ma jirto wararkii kale iyo warwareegga waa soo hadheen marka waa iska kaaya dirtay marka labada xaalo waa qaabkan gaaladinku u yidhahdaan ama annagaa qaadan doona ama ciddaa soo dhiiba waa quraysho lor soo dhiiba laga ina saacadaba u qabanayeen waa soo dhiibuun haddii kale annagaa laalaadeen noo qaadanayn abu aalib ee tala isugu timi dhinac waa keligiio walaalkiisi ugu dhawaa abulahab ee warraga ugu weynaa waa kanoo iyagu la socdaaba qolada laftoodu la socdaa dabeetna abu aalib wuxuu isii malaha dee culays baa lagu soo saaraye wuxuu diray inankiisa caqiil ibna abi aalib caqiil baa u yeedhay inankan adeerka anu ahaa markuu u yeedhay buuri waa kuwan adeerrada iyo guurtidu reerkaagu dee waxaanay doonay waxaanay diidan yihiin ka daa oo markaa codsigooda u yeel deetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadal buu ku yidhi culimada qaar waxay soo wariyeen inuu ku yidhi wallaahi hadday cadceedda soo dhigaan taa midigta ee dayaxana biixa soo dhigaan oo ay iga rabaan hawshaa dhan ay qabteen inaan diinta ka joogsado ka joogsan maayo riwaayaddaasi laakiin sanadka may ku asixina xadiiska waa daciifa riwaayadda kale waxay leedahay saxda ahi wuxuu idhi atarawna haadi shams cadceedda ama casra ma goortay doontaa joogtee cadceeddaa ma arkaysaan sayna haa suli famaa ana biaqdara cala an adaca dalika minkum cala an tashtaciluu minha shucla sida aydaan idinku cadceeddaa imika aydaan uga soo dhibiil qaadan karayn oo aydaan laambad uga soo hurin karayn miyaad ka soo hurin kartaan maya anna kama tegi karo sidaydaan uga soo hurin karayn ayaanaan anna uga tegayn uu quskoyey wuxuu uga sheegay wuxuu u sheegay in meel kale laga soo dirayo ilaahay diray oo wuxuu isagu iska bilowday ilaa haddii arrinku adigu kaa soo go'o ama waad wadi he ama waa dayn laakiin marka alla weyna ku diro dee arrinku kaama go'o adiga marka wuxuu saydaan idinku waxba u qabanayn ayaanan aniguna arrinkaa uga joogsan karayn markaasuu abu aalib arkay in inanku adeerka u ahaa meel adag ka taagantay oy u taagan tahay inuu ceeb qaato iyo inuu dee maxaanku dhahdaa inanka adeerka weye garabka saaro markaasuu tan qaatay dambe wuu yihi idhab waqul ma axbabta wuxuu yihi ha khalas weli iyaga wuxuu ku yihi maa kadabakum ibna akhi inanka walaalkay dhalay been kuma naqaano been idimuu sheegin ee farjicii horta iska noqda sidaa u sheegaya dhaba inaanu joojin karayne dee horta iska aqbala oo dhagaan furta khalaas waa bareerihii iyo go'aanadaygii halkii ugu dambaysay weeyaan culays ka badan oy saari karaan ma jirto waxaanu arki doonnaa marka markaa ku xiga iyagoo lahjadii haddana dib u khafiifiyey ayaynu arki doonnaa oo u keenaya wixii ugu caqliga xumaa fikraddii ugu xumayd bay la yimaadeen inan bay soo qabteen gacanta soo jiideen ee kanay isu dhigmaan inankaaga kan qaado korso annagana gacanta naga soo geli insha alla halkeeda lagu tegi wax nin weyn loola yimaado wixii ugu darnaa markaasuu la yaabaya makiinaan idin koriyaa oon idiin dhargiyaa kan yana birtaa ka aslaysaan carruurta loolama tago buu leeyahy carruurta loolama tago waxay la imanaysaan halkeedan insha allah uga tegaynaa waktigaa inaga gaadhay ilahay waxaan ka baryaynaa in ilahay wanaaggeena waafajiyo wanaagga adduunya wanaagga akhira allah ina siiyo inta dhibaataysan ilahay dhibaatada ka ilaaliyo inta kale ilahay subxaana wa tacaala wanaagga ha siiyo allah ha hanuuniyo taladiisa meel bisu geysta taladiisa waxay doonto ha noqotee inuu inanku adeerka u yahay difaaco ayuu isugu geystay ilaahay baana subxaana wa tacaala ku ilaalinaya diinta wuxuu u noqday gidaar iyo xayndaab ay diintu ku gabato gabaad buu noqday waxay kaloo culimmadu ka dheegtaan in qofka muslimka ee daaciga ah ee diinta faafinaya marmarka qaarkeed qaanuunka gaalada uu hoos geli karo qaanuunka gaalada inuu hoos geli karayo oo qaanuunkaas ilaalinayo waa iminka qaanuunku ka hoos jiraa waxa weeyaan qaanuun ay u yaqaaneen aljiwaar maganta wuxuu leeyahay maganna wuu yahay waana inankaas adeerka u ahaa tolliimo iyo maganba uu labadiibu isu geystay sidaa ogeed magantayda ma jebin kartaan dhinac waa kan odaygii waa gaal oo iyagu la diiyey dhinacna wuxuu ilaalinayaa kii diintooda ka soo horjeeday ee doonaya inuu afkambiyo waxaa kaloo rogo wax alla waxay sameeyaan bay garan laayiin dabeetana wuxuu ku yidhi bi'sa maa tadlubuun waxa ay la timaadeen aada u liita oo xuma ma inankaygaan idin siiyaa oo aad dishaan kiinana waan idiin koriyaa oo waxaan abidkeedi manay waxaa la socda nin ka mid ah tolkii bani cabdimanaaf oo la dhaa almudcam ibnu cadiy markaasuu leeyahay abu aalibow tolkaa way kuu garnaqeenoo xaqaagii way ku siiyeen arrin garay kuula yimaadeen suu yidhi arrin garay lama imane aduguna waxaad soo raacday iyaga soo maaha anaad igarab bannaynaysaa anaad igaga baxaysaa soo maaha aduguna soo raaca markaasuu gabay tirinaya o leeyay wallaahi lan yasiluu ilayka bijamcihim xataa uwasada fi turaabi dafiina walle inaanay weligood ku soo gaadhayn anigoo lay aasa mooyaane allo waxay ku yeeli karaan ma jirto marka ilaahay baa subxaana wa tacaala ku ilaalinaya laakiin waxaa keliya oo la waafajin waayo sian arki doono inuu ashahata un qurayshahadha waxaa arki doonaa tallaabaday qaataan markay geerkii ugu dambeeyeyna waxba u qaban waayo ayaa haddana tallaabo kala qaadanaya lamaa ra'ad qurayshu qurayshi markay arkeen anna abaa aalibin laa yuriid inaanu rabin an yamnaca inuu joojiyo ibna akhii inanka walaalkii dhalay mashow ilayhi waxay ula yimaadeen bicumaarata ibni lwaliid wa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen khud qaado haada alfataa wiilkan waladan laka wiil ahaan u qaado wa aslim ilaynaa noo soo dhiib ibna akhiika inanka walaalkaa dhalay linaqtulahu si aanu u dilo fa qaala lahum wuxuu ku yidhi camu adeerkii bi'sa xumaa maa tadlubuuna waxaad dalbaysaa atucduunii ma waxay siinaysaan ibnakum inankiina liurabbiyahu si aan u koriyo oon u kobciyo wa ucdiikum ibnii litaqtuluuh anna inankaygaan idin siiyaa si aa u dishaan farajacuu waa soo laabteen khaa'ibiin iyagoo guuldarraystay warasuulu rasuulkuna sala allahu calayh wasalam lam yazal kamuu suulin mustamarin inuu sii wado fii nashri lislaami islaamka inuu faafiyo wa camu adeerkiina yadfacu canhu difaacaya alkhulaasa mashad qurayshu ilaa cami adeerkii ba ula tegeen maratan haalisa wa dalabuu minhu waxay ka dalbadeen an yuslimahu lahum inuu usoo dhiibo liyaqtuluuhu se u dilaan fasafahahum caqligaabnimu ku tilmaamay wa manacahum uu diiday iidaau qurayshin quraysh iyo dhibaatayntay dhibaataynayeen lirasuuli rasuulka sala allahu alayhi waaalih wasalam akhadat qurayshu quraysh waxay bilaabeen akhadat qaadashadii maaha iminka akhadat waxay bilaabeen qurayshu tu'dii alrasuula rasuulka inay dhibaateeyaan wa tastahzi'u bihi oo ay ku dheeldheelaan khusuusan gaar ahaan idaa dahaba markuu u dhaqaaqo ilaa salaati salaad bacda an ra'ad markay aragtay istimraarahu inuu sii wato fi dacwati baaqiisi iyo diintiisi wa difaaca camihi canhu iyo adeerkiisii uu difaacayo markay arkeen ayay bilaabeen inay dhibaateeyaan wa kaana sala allahu alayh wasalam rasuulkuna wuxuu ahaa yuqaabiluhum mid kala hortaga bilxilmi dulqaad wasabri adkaysi wallutfi dabacsanaan waalcafi inuu iska cafiyo wa kaana waxa ahaa ashaddahum ka ugu daran iidaa'an lirasuuli rasuulka dhibaataynka ugu dhibka badnaa abu jahlin ayuu ahaa wa abu lahab wa cuqbatu ibnu abi mucayd waalwaliid ibnu lmugiira waqad intaqama allahu ilaahay waa ka aargoostay min jamiici almustahzi'iin kuwii ku dheeldheelayay dhammaantood bacda alhijra hijrada ka bacdi fa minhum waxaa ka mid a man qutila mid la dilay wa minhum waxaa ka mid a man ahlakathu lamraadu iyo miday cudurra halligeen ayaa ka mid ah quraysh waa isku laabteen waxay yidhahdeen niman yahow si aa uga hor tagtaan ninkan iyo ololihiisa iyo dacwaddu wado way idinkaasoo intaasoo tallaabaa qaadeen tallaabooyinkiina waxba kumaydaan gaadhin maxay idin yeeshaan waxay gaadheen talo saddex dhinac leh waxay leeyihin nimankani waxay ka kooban yihiin hoggaanka waa moxamed iyo saxaabada dhaladka ah ee iyaga ka soo jeeda oo qolada labaada iyo qolooyin kale oo addoommo la xoreeyey iyo qolooyin la bahoobay iyo dadka loo jaabojaabo ah ayaa iyaguna kuwa saddexaad ah marka waxay go'aansadeen qolo walba inay gaar u wajahaan madaxa inay ka bilaabaan waa rasuulu llahi moxamed alayhi salaatu wasalaam waxay yeeli karaan bay isweydiinayaan deete waxay is idhaahdeen jidh ahaan waxba uma yeeli kartaan qur ahaanna hadalkeedaba daa oo waa laisku baaba'aya maxaydu markaa yeeshaan hanjabiya oo maskaxda kaga ciyaara oo maskaxda kaga duula robaganda ku same ku bilaaba robagandadii bay ku bilaabeen markaase waxay ku bilaabeen inay sameeyaan kelmado dhaleecayna kadaab beenaale iyo majnuun waa waalayey iyo saaxir waa sixroole iyo kaahin waa xidigiye iyo waxyaalo la mid ah ayay dabada u qabteen intaasoo dhan waa duulaan xagga maskaxda ah haddii magaalo dhani maanta o dhan ku tirado waad waalanta wax laga hadho istiraado malaa waxbaa ka jira waa kuwan isku wada raaceen iyagu waxay uga jiraan uga jeedaanuun meeshaad ka soo baxdaba inay ku waa kankii waallaa ambiyadoo dhanna waa lagu odhan jiray arrin cusub maaha hadday maali maanta gaaladu ay brobaganda kugu furaan oo ay siyaabo kale kuu macneeyaan oo ay ku tilmaamaan inaad ka baxsan tahay qaanuunka adduunka